asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhal waana xubinteenna murtada maanta ee aynu halkan ku qaybsan jirnay innaga oo ka eegayna dhinacyo aad iyo aad oo fara badan kuwaasoo ah kuwa dhinac kaste wax kaa tusaalayn kara ama aad wax uga fahmi karto si aad u ogtihiinba dhegaystayaal wax karinta soomaalidu dee badana waxaa laga yaabaa xitaa xilligan hadda aan joogno dumarka soomaalidu aad iyo aad inayn xagga cunto karinta ayna ugu fiicnayn badidoodu ayaa macquula weliba markaan badidooda leeyahay ma ahan kuwii hore ee dhaqanka iyo hiddaha lahaa ee waa kuwan dambe oo ayaan dambe waxaad arkaysaa meelo loo furay oo gabdho ay furteen oo ay leeyihiin haweenka ayaan ku baraynaa cunto kariska weliba gabdhaha gashaantimaha ah ee guurka diyaarka u ah hadda gabadh gashaanti ah oo guur diyaar u ah ama garab weyn jaamacad ka soo baxday oo daada soddonka maraysa oo haddana aan waxba karin karin aad iyo aad bay soomaalida ugu badan tahay haddii xitaa ay wax karin kartana aan cunto soomaaliga karin karin waana arrin dhibaatadeeda leh taasoo aad moodid inay noqotay wax maaragtay dhaqanka soomaalida ku dhex fasahaaday middan maantana waa mid aan sheekada iyada ka fogeyn reer ka mid a reerihii soomaaliyeed ama qoys ka mid ah qoysaskii soomaaliyeed ee haddii lahay cid mahayo cadkii caanaha quudan jiray waxa u soo raacana ay midhaha dhirta ka baxa ee rabaaniga u baxa ahaayeen oo aan aqoonba u lahayn wax la beerto ama haddii eebba idmahayo raashin kale oo la kariyo ee midhahaas geedaha ka baxa oo dar ilaahay u bislaada iyo haddii eebba idmahayo cadkii caanaha xoolahooda quudan jiri ayaa waagi dambe waxaa dhacday xilli haddii ilaahay idmahayo dayr xumaa ah ama saman xumaa ah ayaa ku habsaday xilligaas isagii markuu ku habsaday waxaa loo baahday in wax dheeri ah oo reerka lagu kabo la helo haddii wax dheeri oo reerka lagu kaba in la hela loo baahdayna waxay noqotay in la dhaho maxaan heli karnaa waxaa layidhi marka dhul waxaa jira masego baha la dhaha laga beertooo lasoo gato oo iyada oo noocyo badan oo qaar la baal bixiyey qaarna la tumay qaarna la shiiday qaarba si laga dhigay lasoo iibsado oo laga helo oo isla soomaalida dhexdeeda ayaa jira yaa soo baxday reerkii marka safar bay u qaran qaarteen raashinka noocaasa oo dhowr nooc isugu jira mid buda ah iyo mid haddii eebba idmahayo cambuulo ahba ayay soo iibsadeen markay wixii isaga ahaa keeneen qayb jadhiidh ah ayay islaantii odaygu qabay waxay istidhi bal kariyo ka dhig cunto caadi ah hadday ka dhigtay dee biyihiina waxay ka dhigtay shan litir raashinkiina laba cantoobay ka dhigtay midabkii unbay bedeshay adigu wixii la dhihi jiray bulumbulqo bulumbulqo af soomaali ahaan waxaa loo yaqaanaa bahashan shurbadda af carabiga lagu dhaho ama ama maaragtay bulumbulqo anugu bulumbulqaan u aqaanaa laakiin de dadka qaarkii waa laga yaabaa inay magacyo kale u yaqaanaan shurbad haddii la dhaho waa carabi uji haddii la dhaho waa af sawaaxili ingiriiska xitaa wax kaley ku tahay waxaasoo dhan looma baahna marka kolley anugu afkeenna hooyo bulumbulqaan ugu aqaanaa bulumbulqadaasay ka dhigtay markay bulumbulqo ka dhigtay waxay ku shubtay weel bay ku shubtay meel bay dhigtay hadday weel ku shubto meel dhigtay lax dhacar joogto ooman ayaa soo oroday daboolkii iska ridee aayar bay cabtay ilaa waa lax dhacar joogtay wixiina waa biyo raashin ma aha wax hadduu raashin yahay arigii horee soomaalidu maba cuneenba iyada waa xaqiiqo oo xoolihii horee soomaalida sida anigu aan soo gaadhay ma ayna cuni jirin raashinka iyo waxyaalaha la midkaa cunno uma ahayn mana aanay cuni jirin waa sida xaqiiqda marka bahashii oo biyo aad mooddo ama sida caanaha u ekaatay oo bulumbulqo ah ama haddii aad garanayso shurbad ah oo weel ku jirtay laxdii u imaatay ayr bay cabtay gabadh yar foodlaya marka ninkii odayga ahaa ee heerka lahaa oo shuuboqoolo ku imaaday yartaa inay u sheegto markaas waxay ku tihi aabbow badarkii laguu dhigay galaalaa cabtay aabbow badarkii laguu dhigay galaalaa cabtay bay tidhi aabbo badarkii laguu dhigay galaalaa cabtay marka galaalo waa lax badarkuna ay cabbaysana waa raashinkii ninka loogu talagalay waa qayb ka mid ah aqoon xumada weli ilaa iyo maanta waxaad moodaa dhibaatada noocaasii inay ina haysato oo ay inoo haysato inaynaan weli baranin wax inagu aynu gooni u leenahay wax soo saar gaar inoo ah iyo wax karin gaar inoo ah iyo cilmiyo gooni inoo ah oo aynu aad iyo aad isaga xil saarno weli inaynaan baranin ee aabbo badarkii galaalaa cabti aan ku jirno ayaad moodaa dhan walba xitaa xagga madaxda inaynu aabbow wixii dadka loogu talagalay hebel baa dhacay inaynu taagannahay oo kaaun sidaasay u eg tahay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta haddii rabbi idmo waxaan dhahaynaa ama aan maaragtay garhka u gelinaynaa oon mahmaada ka dhigaynaa ka digtoonow ciddaad u dooranayso saaxiibka ka digtoonow ciddaad u dooranayso saaxiibka